gelinkii dambe ee maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaalla deegaanka ceelcadda ee wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa waxaa ka dhacay xukun xadduridda ah oo lagu fuliyey afar ruux oo basaas u ahaa sirdoonnada maraykanka etoobiya iyo dowladda federaalka dad aad u badan ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaalla deegaanka si ay u daawadaan xukunka raggan basaasiinta ah oo u kala shaqaynayay maraykanka etoobiya iyo dowladda federaalka ayaa la dilay kadib markii lasoo bandhigay caddaymo la xidhiira eedayntooda maxkamadda islaamiga ah ayaana ku dhawaaqday xukunkooda magacyada raggan la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa diini cabduqaadir moxamed oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka labo ciise cusmaan gelle oo isna u shaqaynayay sirdoonka etoobiya aadan xasan maxamed oo basaas u ahaa dowladda federaalka cabdicasiis xasan cabdi oo isna basaas u ahaa sirdoonka dowladda federaalka dadweynihii ku sugnaa goobta ayaa durba markii la fuliyey xukunka waxay ku dhawaaqeen takbiirta iyagoona ku faraxsanaa xukunka bulshada soomaaliyeed ayaa aad ugu qanacsan garsoorka xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka la eego dhanka cadaaladda waana midda keentay in dhulkay ka taliso dowladda federaalka looga soo xukun tago maxkamadaha wilaayaadka islaamiga ah